Jaamacadda Summerfield ee magaalada Muqdisho ayaa hadda furtay qaybo cusub oo lagu soo kordhiyay jaamacadda, sida maktabad iyo qayb lab ah oo loogu talagalay in ardayda ku tababartaan, taasi oo baahi badan loo qabay. Munaasabadda daahfurka waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socday Wasaaradda Waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya, macalimiin, dhalinyaro iyo marti sharaf kale. Guddoomiyaha jaamacadda Summerfield, Axmed Nuur Sheikh Axmed, ayaa sheegay in mar kasta ay ku dadaaleyso jaamacadda sidii ay u soo saari lahayd arday tayo leh.
Waxaan hoosta ka xariiqaynaa jaamacad ahaan Summerfield University. Waxaan hoosta ka xariiqaynaa inaan ku dadaali doono sidii loo soo saari lahaa arday Soomaaliyeed oo ka dhisan aan aad uga dhisno oo workshops kala duwan. Waan rajaynaynaa wasaaradda lafteedu inay periodically ay u soo dirto dad wadaniyadda iyo ka diyaariya oo noo soo diyaarisaan qorshe qorshahaas annaguna waxaan ku dadaalaynaa inaan noqon doono dadka ugu horeeya ee siday tahay u implement gareeya haddii ilaah yiraahdo Agaasimaha guud ee tacliinta sare xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi iyo Yaxye Caamir oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa bogaadiyay qaybahan cusub ee lagu soo kordhiyay jaamacadda.
waxaa ka muuqataa isbeddel fiican iyo horumar ay jaamacaddu samaysay oo kulligood dee waxbarashada in la tayeeyo ay qaybta ugu muhiimsan ay tahay runtii marka wax fiican baan uga jeednaa meeshaan iyadaa waana hambalyaynaynaa aadna waan u soo dhowaynaynaa in mirihii aan u dadaalaynay qayb ka mida oo waddanka meelo ka mida ka socda aan goobjoog u naqanay aad ugu faraxsanahay waa ku mahadsantihiin maanta inaa aad furtiin siddeetan aadaan kuu soo dhoweynaynaa madaxda jaamacaddan sacrificeka aad samayseen ballanqaadna waa ka haysanaa agaasimaha guud in wasaaraddu wixii tabarah inay gacan ka siiso jaamacaddan sidii jaamacadaha kaloo waddanka ka jiro ay gacan uga siiso labadan qaybood ee lagu soo kordhiyay jaamacadda ayaa door ka qaadan doono horumarinta waxbarashada ardayda ku biiriyo jaamacaddan